halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington galabnimo jimcaha mar kale oo wanaagsan haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa inoosoo diyaarisay inanala socodsiineysa caashe ibraahim aadan
markale dib u soo cusboonaaday dhaqdhaqaaqa burcadbadeeda maraakiibta ka afduubata xeebaha soomaaliya waxaa muddo bil gudaheeda biyaha soomaaliya lagu qabsaday hal markab iyo saddex doonyood barnaamijka faaqidaada toddobaadka ayaan haddaba ku eegaynaa waxa mar kale soo laba kaclaysiiyeen burcadbadeedda kalluumaysiga sharci darrada ah ee ka socda biyaha soomaaliya iyo waxa uu noqon karo xalka arrintan waxaa barnaamijkaigala qaybgelaya admiraal faarax axmed cumar oo loo yaqaano faarax qare oo ah guddoomiyaha hay-adda cilmi baarista badaha soomaaliyeed korneel cabdi xasan xuseen oo ku magac dheer cabdiyare oo ah la taliyihii hore ee nabad sugidda puntland iyo sidoo kale muxiyadiin cali yuusuf oo ah guddoomiyaha hay-adda la dagaalanka burcadbadeeda soomaaliya waxaan rabaa inaan marka hore ku bilaabo bal sidaad u aragtaan waxa ugu wacan in dhaqdhaqaaqii burcadbadeeda uu mar kale dib uga soo cusboonaado biyaha soomaaliya waxaan ku bilaabayaa muxiyadiin bismillahi raxmaan raxiim waa salaamantihiin cashucuud iyo qolina v o da iyo odayaasha khiyaasna len ku jira markii hore waxaa sababay burcadbadeeda dhowr waxyaalood oo isku isbiirsaday laakiin waxaa ugu muhiimsanaa waxay ahayd ciidankii badda soomaaliya ilaalin jiray oo meesha ka baxay iyo markii meesha ay ka baxeen oo habaduada isugu wacatay biyihii soomaaliyeed iyo khayraadka soomaaliyeed oo kalluumaysigii sharci daradaha uu soo gaaray xeebaha kalluumaysiga joogo markay dooniyihii kalluumaysatada qaar ka mida ay biyo kulu ku shubeen qaar xargihii ka gooyeen dhibaatooyin u geysteen halkaas ayay ka bilaabatay labada horta asal ahaa labadaas qodob markii dambena waxay noqo isku bedeleen arrintii arrin ganacsi oo dee dad aan bad waxba ka aqoon baa yimid oo sugo ahaayo ka faa'idaystay marka waxyaalihii sababay waktigaa isaga ah ayaa haddana weli jira labadaas qodob ilaa la xaliyana burcadbeed ma istaagayso marka asal ahaan markii burcadbeeddii istaagtay ayaa waxaa dib usoo xogeysay kalluumaysigii sharci darrada ahaa waad mahadsan tahay mar kalean kugu soo noqon doonaa dooda waa bilow faarax qare maxay adiga kula tahay sababaha hadda soo cusboonaysiiyey dhaqdhaqaaqa burcadbadeeda biyaha soomaaliya maxay kula tahay adiga bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa saaxiibaday waa salaama adna waa ku salaama sida saaxiibkay muxudiin uu sheegay aada iyo aaday sax u tahay kaliya waxaan rabaa inaan qodob yar ku daro oo ah dawladdii markay meesha ka baxday burcadbadeeda ayaa u hawooto badeyna macnada sharci darro ayay ku timid waxaa timid marka qolo kaloo ayaguna sharci darro ugu jawaabay marka sababtaas ayaan ku kordhinaya inta muxudiin sheego sababtii ay ku bilaabato haddana soo naqata yiri waa runtii anna waxaan ku darayaa sababtii dawlad la-aanta ka dhalatay ee keenta burcadbadeeda baalti keentay burcad kalluunka ka dhahnaahe ayaa burcadbadeeda keentay marka arrintu waa dawlad la-aanti iyo tabar la-aanta ummadan soomaaliyeed oo isbahaysataa keentay aad baad u mahadsan tahay waxaan isla su-aashaas siinayaa corneel cabdi xasan xuseen cabdiyare cabdiyare dhinacaaga maxay kula tahay runtii intaa dhexyaarka sheegtay runtii caashi ana kama fogi wixii de hadda horey u bilaaday burcadbadeeda haddana sababtii horey bilowdaba haddana bilowday sida muuqata taas oo lagu soo koobi karo dad arrimood oo ay kamid tahay dee dawlad la-aantii sida la sheegay oo dheeraatay oo meesha ay ka baxeen hay-adihii ku shaqada lahaa badaha soomaaliya oo ilaalinteedii ama ka ilaaliyeen crimeka ka kadhex dhaca ama ahaayeen sharci kalluumaysiga sharci darrada ah iyo xidaleynta biyaha badda iyo sidoo kaleba dee raadnimada intan iyo sidoo kale qodob kale ay keento una ay kamid tahay dee ni-aantu ay qayb ka sababtay oo uu kamid yahay dhaqaala xumida ama dhaqaala baburka soomaaliya ku dhacay dadka bulshada iyo degenaa xeebahaasi waa tahay waxaan rabaa inaan u gudbo su-aal kale waxaad dhammaantiin isla qirteen in sababtii markii hore keentay burcadbadeeda in ay weli taagan tahay oon la xallin laakiin xalkaasi yaa looga fadhiyey in ay hormuud ka noqdaan oo ay bal xal ka keenaan dhibaatadan ka taagan badda muxiidiin adigu waxaa tahay guddoomiyaha hay-adda la dagaalanka burcadbadeeda dawladda federaalkaana la shaqaysaa bal dhinaca dawladda federaalka ah kaalinteedu iyadu maxay ahayd marka ay noqoto xalinta arrintan ama ha ahaadeen federaal ama ha ahaadeen maamul goboleed horta qolo u istaagtay oo arrinta ina xalisa u istaagtay ma jirto oo awooddeeda gelisay way jiraan hay-ado ka tirsan oo shaqaynaya hadda anagu intaan shaqaynayna waxaa nala shaqaynaya somaliland iyo puntland iyo galmudug dowladda soomaaliyeed ee federaalka ah ayaa mas-uuliyadda iska leh awalan waayo wadanka iyadaa mas-uulka ah iyadaa la rabaa inay la timaado istaraatijiye ay waxaan ku xaliso laakiin waxaa dhacday intii dowladda soomaalidu ay u istaagi lahayd waxaa u istaagay hay-ado caalamiya iyo united nation iyo weli kaa hawsha loo wareegay welihii kalena uma ayan shaqayn sidii soomaalida danta ugu jirtay waxay u shaqeeyeen siday iyagu u danaysanayeen markaan ku siiyo tusaale example ilaa labaiyo todoba milyan oo dollar bay akoonka lagu talagalay madaxyaasha furcadbeeda iyo united nationka soo maray lacagta iyada ah wax soomaaliya kasoo gaadhay haddii laku daro hamiyo ma dhama oo xabsigii laga dhisay daroowe iyo kan gaalkacyo kan mxuu ahaa sabii gaalkacyo laga dhisay iyo muxuu ahaa kan laga dactiray hargeysa keliya wey intaa waxaa sii dheer maraakiib baa fadhida ka timid adduunka oo tiri waxaan la jirnaa barcdaada marar badan baa waxaan kula shirnay nairobi waxaan kula shirnay ingiriis meel baan kula shirnay denmark markaan nidi war la dagaalama barcdaada laakiin la dagaalama masana kuwa illigaalka ah kalluumaysatada waxay kuleeyihin anagu umahadsan mandate ciidda la rabo marka mandate inay wax ka bedesho waa dowladda soomaalida weyne aad baad umahadsantaha isla su-aashaasi corneel cabdi xasan xuseen wax badan baad waayo arag u tahay arrimahan waad ku dhex jirtay waxyaabahaad og tahay siduu sheegay waxa wax kuley arrintaani saddex qaybood bay ukala baxaysaa qaybta koowaad oo mas-uuliyadda koowaad waxaa iskale dowladda xukuumadda dowladda federaalka soomaaliya oo dee ay tahay inay inay wax ka qabato iyadoo weliba aanan diiwaandareysanaha jirahaysa awooddeeda aysan gaarsiismin laakiin dee taasi ka hari mayso oo sida amniga beriga ay daryaarsiga u saarayso ayay mas-uuliyada saaran tahay kan badana inay ilaaliso ilaa hadda ma anugu ma arkin ama shuruuc ama waxqabad kale oo lagu guuleystay oo badahaasi dowlad federaalka ahi ay ugu talagashay badda soomaaliya hadday kasoo harto maamul goboleedyada ka jira wadanka mas-uuliyad baa ka saaran maamulkasa intiisabuu mas-uul ka saaraya waxay ahayd iyagu inay la yimaadaan qorshe iyo siyaasad iyo waxqabad cad oo wax lagaga qaban karo waxa laga hadlayo ma aha burcabadada keliya maaha mogta waxa weeye maxaa sababay waxa keenaya ayaa ka muhiimsan burcabadeednimada hadijeer waxaa laga hadlaa caashoy laleeyahay burcabadeedu waa crime badda ka dhaca hanti iyo naf bay khatar gelinaya laakiin waxa badda ka dhex dhaca kareen ama dembi kaa lamida oo ganacsatadii kalluumaysatadii masaakiinta ahayde u nolosha tegay badda lagu jiro iyagana lagu laayo waa tahay wkaasaa ka helaa waa kusoo noqonaya waa kusoo noqonaya cornel cabdi waa kusoo noqonaya halkaa ku joog admiraal faarax qare mud mud muddo dheer baad la socotay arrimahan dhinaca badda gaar ahaan dhaqdhaqaaqa ka socda biyaha badda soomaaliya burcadbadeeda waxaasoo dhan waad la socotay arrintan ku saabsan sababaha soo labalexaadiyey xilligan oo ay burcadbadeedii usoo noqotay oo dhinacyo badan lagu sheegayo adiga maxay kula tahay horta marka ugu horeysa waxaa laga maarmaana aragtida hal dhinaca inaan iska dayin burcadbadeedku muxuu kusoo noqday yaana dhihin aan horta warka ka bilaawno maraakibta sharci darada ku kaluumaysta ama burcad kaluum anagu aan u bixinay maxaa keena mar labaad xeebaha ay ka carareen labadii kun iyo kod iyo tobanki iyo labadii kun iyo labaiyo tobanki markii burcadbeedu xirka isku shareertay shaqadeedu way baxeen oo e e zadkeynayba ka baxeen xuduudda ugu sheysay tageen maanta burcadbadeedii hadday jilacday shan iyo tobankii iyo lix iyo tobankii sanadkan inta hadda bilowgiisa ah hadday soo noolaatay maxaa soo nooleeyay waxaa soo nooleeyay burcad kalluunkii oo xeebaha yimid dembiga kaluumaysta kalluunka sharci darada oo adduunku u jeedo oo maraakibta loo soo diray inay burcadbadeeda la dagaalanto indhaha ku hayso bal warbixintii ugu dambeysay unada loo qoray qolyahan monitary groupku ay qoreen kuwa maraakibtoodu badda ku jirto ayaa kamida kuwa khayraadka badda sharci darada ku qaada waa tahay aad baad umahadsan tahay iyaduba qayb bay ka tahay barnaamijkan aan maanta ku guda jirro aan ku falanqeyneyno arrimahan hadda kasoo cusboonaaday biyaha badda soomaaliya waxaan ku laabanayaa corneel cabdi corneel cabdi dhowr goor oo idaacadda v o a da ku wareysatana waad ka hadashay in ay jiraan sharciyo ama laysano la siiyo maraakiibtan badda ka kalluumaysta ee la leeyahay iyagaa soo kiciyey raggii kalluumaysatada ahaa maxaa nooga sheegi kartaa dhinacaaga aasha sidaan aan ognahay arrintaasi waa run laysinaa jirtaa ama sharciyo ruksooyin baa jirta badda lagu kalluumaysto oo la bixiyo haddaan misaal kuu sheego saddexdii sano ugu dambeysay kalluumaysiga kalluumaysata daleysiga badda soomaaliya sharci darada ayuu wuxuu siyaaday labaatan iyo shan ilaa boqol ilaa soddon boqolkiiba baa baa waxay siyaaday labada sano ugu dambeysay wixii ka horreeyey badaha kalluunkii kalluumaysadii laga kalluumaysan jiray sharci darada way siyaadeen labay u qaybsamaanin kuwa ruqsa aan wadan ama ha ahaato ruqsa sharciya ku salaysan ama mid aan ku salaysan ha ahaatee iyo kuwa ruqsad wata marka waa wax aan tahay in waxa loo baahan yaha weeye in aan lahayn sharciyada dowladda federaalka ahi baa ka ah lamba mas-uuliyadda tan koowaad iska leedahay inay usamayso siyaasad iyo qorshe kalluumaysiyo badaha lagu ilaalino waxaa jirta ruqsado tiro badan caashoy federaalka ay waa bixisaa maamul goboleedada si soomaaliyana lix mise shan ilaa way bixiyaan ruqsadaas way bixiyaan iyadoo tiro badan waxaa bixiya ruqsooyin si kale kusoo gala oo ganacsato maalgeliso baabaa jirta kuwo degaan oo degaanka ay ku nool yihiin si la keeno kalluumaysatada doonyahay ay bixiyeen baa jirta ruqso waa garan in la siiyey laakiin ruqso aan wehelin maxaa macnaha ka mamnuuca inay kalluumaystaan waktiga iyo goorta ka mamnuuca inay kalluunka gurtaan xilliyada goobaha iyo meelaha ka mamnuuca in kalluunka laga gurto ilaa kalluunku kayd buu leeyahy kaydkii baa la jarsanayaa oo loo dhacayaa oo la baabi'inaya marka waxyaalo tiro badan oo aada u tiro badan baa jirta runtii oo aynan hadeer ka wada hadli karin arrintaasi laakiin way jirtaa sidaa sheeg waa tahay waxaan u noqonayaa muxyidiin cali muxyidiin waxaad ka dhawaajisay in caalamkii maraakiib uu kusoo daayey biyaha badda soomaaliya oo sidaa burcadbadeedii lagula dagaalamo laakiin arrimahan taagan ee ah in kalluumaysatadii qudheedii soomaalida ahayd in ay nolol maalmeedkoodii ay badda kala soo baxayeen inay waayeen oo ruqsooyin aanay ka warqabin la siinayo maraakiib caalamiya oo biyihii ka kalluumaysanaya oo ka waaweyn kuwoodii arrimaha ma darastaan oo ma istusidaan arrimahaas waan ka hadalnay wax badan dowladda soomaalida iyo hay-adaha kan caalamiga la shaqeynaya waxaa la bilaabay shirar lagala hadlayo qaabkii loo bixin lahaa ruqsadda waxaana la isugu yeeray wasaaradaha kalluumaysiga ee dowladda federaalka iyo iyo iyo iyo iyo maamul goboleeda inkastoo aan weli la dhamaystirin waa socdaa laakiin mar kasta oo la rabo in la bixiyo ruksad ruqsadda lafteedu waxay wataa shuruucda wataa waxay kala wataa kabasi awood dawladdu ay ku kala ogaan karto markaskee baa sharci haysta iyo yaan sharci haysan taa waxaa weheliya waxaaba hadda soo baxay maraakiib ay kuwa kan hadda ciidamada kan hadda meesha soo fariistay ay wataan oo difaacanayaan oo iyago kalumaysanaya oo macaawasadii wata arrintaas marka waa arrinta u baahan in la xaliyo wey kuwan yadaka ha ka jiran kuwa kan maraakiibta dagaalku ay waardeynayaan waana mida waa midaan ka hadlay aan leeyahay dowladda soomaalida rabaa inay dib ugu noqoto maandaydkii heshiiskii lala galay maraakiibtan waxay badda ka qabanayaan waxaa taa weheliya dowladda soomaliya waxay awood u heli kartaa kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kowdii bish tan weli ilaa haddeer wax alla wixii markab ka kalluumaysay badda soomaaliya ee sharcigaha waa la heli karaa waa rikoor wey marka waxaa rabaa laakiin dalkan iyo baddan iyo barwaaqaadkan dadkii iska lahaa dawladoodu baa rabaa inay u taagto iyadu mar haddii adiga nidaamka lagu kala qaadanayo ruksadana waa la samayn karaa iyado wax dhibaataa ma ahan laakiin waxaa rabaa in la ogaado shuruudihii loo baahnaa ruksada ma dhamaystiran yihiin muxyidiin mas-uuliyiintii hawshan ku jiraa tahay mar haddii la yidhi dhibaatadan burcadbadeedda ha la xaliyo halkaasi muwaanu ka mid ahayn in maraakiibtanna meel la saaro biyaha badda soomaaliya een isku jiirayo waa waa u horeeya waa tahay waa kusoo noqonaya faarax qaraan siinaya faarax waxaad ka dhawaajisay in intaan burcadbadeed laga hadlin in laga hadlo kalluunkan sharci darrada ah ee biyaha badda soomaaliya laisugu yimid taana ay kicisay carada haysa dhalinyaradan ka kalluumaysta badda qiyaas ma lahayaa tirada kalluunka sanadkii lagala baxo gudaha soomaaliya annaga macluumaadkan hayno horta marka ugu horeysa markii noogu dambeysay oo dunidu ay soo saarto waxaan ku haynaa saddex boqol oo milyan oo dollar minimum sanadkii kalluunka lagala baxo badaha soomaaliya sharci darada intaa qiimadiisa inay tahay intaas la-eg oo khasaaraa amba ka badana loo geesta badda amba haado kalluun dhintoo badda lagu tuuro oon la rabin noocii la raba ahayd amba deegaan badeedka oo waxna la burburiyo waxna lalala kharibo waxna mataqaana siday biicadu ahayd laga bedelo saas ayaan ku haynaa numberkaas oo runtii laga argagaxo dawladaha waaweyn ee horuu maray ayagaa unada soo kiciyey oo resolutionada faraha badan le kasoo saaray oo kasoo horjeeda burcadbadeedka ayagaa ku guulaystay inay maraakiibtan keenaan si maraakibtoodu nabad u marto laakiin marna kuma fikirin caalamku xilna waa ka saaran yahay in ummadaha geeska africa usixin loo xado see loo xaliyo caalamku ma fikir dhowr xal baa ii muuqdoon anagu muddo ka shaqaynayna halka waa usoo noqonayna Halka- haleho faarax halka waa Ah, waayo.
us- halka waa usoo noqonayna wax yari gaadi Waayo, ee korneel aan halkaa ku joojiyo marka waa kuusoo noqonaya corneel cabdi waxaad ka hadashay dhowr goor in een, ruqsooyin la bixiyo ilaa hadda ma lahayaa tiro koob ku saabsan tirada ruqsooyinka ay haystaan maraakiibtan badda ku jirta iyo tirada maraakiib ee badda ku jirta ee kalluumaysanaysa cashay runtii haddaan eh, intaa ka hadlo kuwa aniga intaan ka ogay de fikirka kuma sheegi karo xisaab saxan oo aan kuleeyahay number intaas ayay ku jirta dee saxeerka soomaaliya way ballaaran tahay ruqsooyinka la bixiyana way kala duwan yihiin meelo badan baa lagu kala bixiya marka santar ay kusoo tirakoobi karaan ma jiraan laakiin inta aan ka warhayo oo waxaan kuu sheegi karaa waxaa weeye qabka sanadka ka dambeeya iyo dilba bisha ka dambaysa way siyaadaan tirada maraakiibta soo gelaysa badaha soomaaliya waxaa la jira kuwo badan oo dee tiro badan siaan sheegayno ama wax sharciya iyo wax ruqso ay midna soo qaadan maraakiibta waaweyn kaliifka ahe ee runtii iyagu hubaysan ay sitaa qoryaha waaweyn ee artileriga ay ku ku wada xiran yihiin waa tahay een, waxaan siinayaa muxyidiin muxyidiin een, haddii dhibaatadii la wada tilmaamay oo sababaha burcadbadeedan keenaysa la wada tilmaamay oo laleeyahay biyihiibaa een, maraakiib shisheeyaa ka buuxda oo kalluunkiibaa la qaadanayaa burcadbadeednimadu markaa xal ma u tahay inay dhibaatadani joogsato muxyidiin waxaa dembi yahay waa dembi xalna ma noqdo sharciga islaamiga sharciga midna xad kuma noqdo eh, xal kuma noqdo laakiin waa dembi marka hore dembi dhalay weeye marka labaduba laba dembi weeye labada waxaa rabaa in si si loo diriro xal ma noqonayso maxaa marka looga hortegi Hello?
karaa waa ku maqlayaa maxaa maxaa marku xal ku noqonayaa waxaa looga hortegi karaa marka ugu horeysa dalka hadda dawladdu inkastoo ay taba daban tahay way soo kacaysaa waxaa rabaa horta in faaraxa nala jooga eh, admiraalkii in ciidankii ilaalin lahaa xeebaha horta in la xoojiyo kii burcadbaad ahaa iyo kii dibadda ka yimi labada way masuuliyadda qaadaya in qaabkood dinesio isku xira oo warshaqeyna loo sameeyo qaabka leysiga loo bixinayo loo bixinayo ruksada kalluumeysiga haddii la bixinayo in maraakiibtan badda fadhida ee waxbaan ilaalinanaya burcad baan la diraynana iyaga laftooda dib loogu noqdo sharciga meesha ay ku joogaan faarax waxaad sheegtay in dhinacaaga inaad hayso xal arrintan looga hortegi karo oo kalluumaysiga sharci darradan looga hortegi karo burcadbadeednimadan looga hortegi karo muxuu yahay xalka aad hayso afar qodob ayaan hayaa qodobka koowaad wuxuu yahay tii aan sheegayo dowladda soomaaliyeed inay adduunka abiil u qaadato oo maraakibtan badda iska fafadhida xil laga saaro maraakibtan tuugada inay wax ka qabtaan say burcadbadeedkaba wax uga qabtaan ay wax uga qabtaan halka lamaad wuxuu yahay dowladda soomaaliyeed inay adduunka u sheegto inay bixinayso shatiyaal rakiis ah taasoo isleeyahay waxay geesinimo geli kartaa dadka maraakibta kalluumaysatada tuugada ah ay ge- ay geesinimo geli kartaa ayaan qabaa midda saddexaad aan qabaa dowladda soomaaliyeed iyo goboleedkuba inay xoog saaraan gacan ku haynta xeebaha inay awoodooda ku fidiyaan xeebaha ugu dambayntii waa midda ugu darane oonu qaba inay ugu faa'iido badan tahay waxaa la yidhi bir bir baa lagu gooyaa raalliga qodobkaas reer galbeedku ma jecla laakiin waa sheega bir biraa lagu gooyaa burcadbadeedka ayaan kula dagaalamaynaa kuwa kalluunka naga xada burcadbadeedka kuwaad ku sheegaysiin amba lagu sheego ayaan tababaraynaa waa hubaynaynaa waxaan saaraynaa doomankooda kalluumaysanayaan waxay la dagaalamayaan kaliya kuwa kalluunka xadaaya kuwa inta kaleo jidka iska maraysana waxay taabanayaan ma jiraan sidaasaan ku amraynaa waxay soo qabtaana sharci baa la horkeenaa qawaaniintayna lagu xukumaya laakiin faarax qare haddaad dhinac kale ka fiiriso maxal baa in maraakiib jidkaa maraysa lasoo afduubto madax furasho boqolaal kun oo dollara laga qaato yana maxal baa soo taa ma gelayso faldambiye maya maya waa kuu sheegay maraakiibta ganacsiga ma taaban karaan tababarkay ku jirtaa waxaa loo sheegay kamid taha hadday taabtaanna waa la ciqaabayaa waa askar ilaa ciidan xoog la ka yimaado ayagaa ciidan badeed noo ah waxay soo qabanayaan amba la dagaalamayaan kuwa kalluunka sharci darrada qaadanaya kaligay ku shaqo leeyihiin marka waana yeelayaan taasu marka xal bay noqon kartaa waayo sanadihii koo iyo tobankii labaiyo tobankii markii burcadbadeeda xoogeysa maraakibtu waa maraakibta tuugada waa carartay almeeno cala alaqal waxaa noo badbaadaya afartanka iyo afarta kilomitir ama labaatan iyo afar miil badeed oo sharciga kalluumaysiga soomaaliyeed oo u ogol yahay masaakiintayna kalluumaysatada xeebaaleyda ah intaasaa noo badbaadaysa waxaana ku jira oo lagu qiyaasay boqolkii shan iyo afartan ilaa konton kalluunka soomaaliyeed halkaasuu ku jira marka kaasaan xal u arkayna annaga haddaan weliba askarna faarax qare aad baad mahadsan tahay isla ra'yigaasi waxaan siinayaa muxyidiin cali yuusuf oo isna khadka ku jira ma la qabto arrinta uu faarax ka dhawaajiyey maya anugu lama qabo in dembi dembi lagu saxo in khalad khalad lagu saxo waxaa laga yaabaa taliyuhu ama admiralku inuu la jeedo nimankan already bartay badda sida looga dhex quuso oo maraakibta loo ceegsado dowladuhu ha tababartaan oo ciidan ha ka dhigtaan waa macquul weeye in iyagoo ciidan oo ku shaqaynaya awaamirta dowladda iyo nidaamka sharciga ah in loo diro laakiin iyagoo burcadbadeeda oo inta maraakiibta afduuba dadka afduubanaya waaba sharciga wey ilaahayna ma ogola biniaadamkuna ma ogola maya waa runtiis muxudiin se u sheegay waasaan u sheegnay ciidan badeed oo dowlad goboleedyadu ay leeyihiin ama degmooyinka ay goboladu leeyihiin weeyaan ku idhi oo la tababaray oo sharci la baray oon taabanayn maraakibta mataqaana ganacsiga ee maraakibtan tuugada kaliya soo qabqabaya waa askar askar weeyaan muxudiin caasha waa sax weeye haddii maadaama wax kala lahaynin in iyaga la isticmaalo ciidan laga dhigo oo ay sharcigii fuliyaan oo iyagu ay noqdaan awoodii ama koosi gaarkii hadda masalan ba waa la samayn karaa qaarkood hadda laakiin badanaa meeluhu ay leeyihiin hadda puntland ayaan dhow markaan tegey ciidan baray waxay qabteen marka ayadhow lagu afduubay soonaha calula waa laga yaabaa inayn awood fiican oo buuxo lahayn laakiin ilaa hadda ciidan fiican oo tababar fiican bay hadda u sameeyeen ciidanka badda soomaaliya oo federaalka sidoo kale ciidanku yani yay dhamaystirnayn laakiin weli ciidan baa jira ciidamadaatan haddii intaan lasoo qabto dhalinyarada yarka la tabaro oo ciidan laga dhigo iyaga laftoodii sharci lagu fuliyo wa wa waa ciidan wey waa loo baahan yah qof soomaaliya muwaadina wey shaqada qaranka loo qaban karaa waa tahay laakiin inay waa tahay adoo raalliya waxaan siinayaa cabdi oo isna khadka kusoo noqday cabdi xasan sheekadu waxay maraysaa in dhalinyaradan burcadbadeed laftigooda in hadda la ciidameeyo la askareeyo oo dowladda ama maamulada ay u adeegsadaan in ay bartilmaameedsadaan maraakiibta sharci darrada ah oo ay soo qabqabtaan oo ay maamuladii u keenaan oo ay ka baxaan qaabka afduubka ah ee burcadbadeednimada ah oo ay u wareegaan qaabkii xallin lahayd ee dhibaatadan badda ka taagan adigo arrintaa maxaa ku dar lahayd horta waa hagaag laakiin anugu hadda maba ogi ciidamo baaj ah oo meel joogo burcadbeed la yidhaahdo base ka duulaho meel tago horta aniga ma ogi waxaan waa dhalinyarada soomaaliya oo waxa weeye baahi ay hayso dhalinyarada soomaaliyana dee xaq bay uleeyihiin inay dadkooda iyo dalkooda ushaqeeyaan waa waxaa dee cid kale ma shaqayseen iyagaa xaq loogu leeyahay dawladdana xaq baa loogu leeyahay inay jihayso jihayn loo sameeyo marka in laga faa'iidaysto intay aadi lahaayeen dembiyada burcadbeednimada in shaqa loo abuuro shaqaday kamid tahay inay qaranka u adeegaan lagana faa'iidaysto lana taaburo khibradii badda ay leeyihiin badda kushaqaysa faaraxan ku noqonayaa faarax ma haysaa qaab arrintaa ay ku suuro geli karto oo maamuladiina ay guud ahaan uga wada shaqayn karaan oo ciidamada ay isugu keeni karaan ma haysaa ra'yi horta fikradaan naga maqan moogi arrinta horta arrin aad positive oo waxtara waaye dhibna male kharaj badanna kuma baxayo horta marka ugu horeysa nimankan dhalinyarada ah shaqay u noqonaysaa halkay ka shaqaysa lahaayeena u badbaadaysa qalabkoodii baa u badbaadaya iyagii baa nolol fiican helaya dhinaca kale maraakibtaas lasoo qabqabanaayo oo kuwa kalluunka xaba ah oon kuwa kale la taabanayn xeebtaa lagu soo xiraa sharcigiina bad waxau saaraa ganaax aada u culays badan u saaraa ganaaxaas qayb kamida iyagaa lagu celihaa qaybna wax maamulka isticmaalaya sidaa haddii la yeelo waxa soo baxaya arrin faa'iido badan oo dawladda iyo dowlad goboleedyada kulliba anfacaya dhalinyaradana ka celihaya inay hanqal taagaan inay maraakib dhacaan oo mataqaan sharci dara ku kacaan marka arrintu waa arrin positive waxay u baahan tahay waa tahay adiga iyo iyo lamada sarkaal oo igula jira halkan inaan arrintaas adduunyada ushe soomaalida u sheegno oon ka shaqayno si mataqaan dhalinyaradayna ay shaqa ku hesho biyuhuna noo nabad galaan sharaf darada burcadbadeeduna ay meesha ka baxday waa tahay su-aal kalaa meesha imaanaysa maadaama dalkii hadda uu kala googo-an yahay maamul goboleedyo loo kala googo-an yahay oo maamul walba iskii uu u shaqaynayo qaarkood ay ruksad bixinayaan oo burcadbadeedii aana iska warqabin maamuladii aana iska warqabin sidee maamulada ka jira dalka ooy dowladda federaalkana ugu weyn tahay ay isaga kaashan karaan in arrintan xalka ad u aragtaan dhammaantiin ay u meelmaryaano miiska u keenaan waxaan ku bilaabayaa mar kale mutiyadiin dowladda federaalka ahi horta way la shaqeysaa maamul goboleedyada waana wada shaqeeyaa waxaan leeyihiin hay-ada waxaan uqaabilsan bay leeyihiin wasaaradda kalluumaysiga wasaaradda gaadiidka badda iyo dekedaha mxuu ahaa ciidankii badda hay-adihii la dagaalanka burcadbeeda kulli way u shaqeynayaan laakiin waxaa rabaa keliya in la kiciyo oo awood loo sameeyo oo coordination isku xir loo sameeyo oo maamul iyo nidaam iyo selection loo sameeyo oo la hawlgelaya sidaa loo baahan yahay maamul goboleed hadda diidayo federaalkana ma jiro federaalkuna maamul goboleedka diidi maayo marka waxaan qabaa waa arrin macquula oo la samayn karo waana xal fiican weeye in soomaalida iskaashato cabdi xasan maxay kula tahay korel cabdi in arrintani ay uga mara dhalin karaan maamulada ka jira dalka gaar ahaan kuwa xeebaha ay maraan oo xeebaha ay ku yaalaan in ay dhalinyaradan u jiheeyaan dhinaca ilaalintii badda oo ay noqdaan ciidamadii ilaalada xeebaha oo ay noqdaan kuwo iska warqaba oo maamuladii ay ka wada shaqeeyaan sidee ku dhici kartaa baad isleeda caasha waxay ku dhici kartaa arrinta way ka wada shaqeyn karaan aan ka bilaabo maamul goboleedyada martigooda maamulka meeshaasi ka mas-uuliyad baa ka saaran waana roolkiisii inuu isagu ka faa'iidaysto xoogga dhalinyarada ahee sida wajeertay admiraal qale runtii xasuska uleh u baahan tababar mudayan qaadanaya in lagu jiheeyo ka faa'iidaysto inay noqdaan kuwa ilaalin lahaa hantida badaha sooma qaranka soomaaliyeed ee badaha taalla halkii laga qori lahaa ciidamadaasi biriga oo dadka noqon lahaa si kale in iyaga prioritiga la sameeyo laga qoro deegaankaas deegaankaas laga dhigo qodobka labaadi siyaasada wada shaqeynta gobolada maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka waa mas-uuliyadoodii waana waxa ka madax banaan siyaasad arrintani siyaasad haddii lasu hayo wax lamid ah way ka madax banaan tahay runtii waxaan kuu sheegi karaa caashi arrimahani waxay ka dhacaan inta badan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka aanay siidanin hadda hadda tusaale ahaan somaliland meelaha ay xukunto badan kama dhacan xaqiiqsaas weeye kama dhacan burcadbeednimada salkeeda qaylo badan kalluumaysbara kama jirto marka inta bal horta is ogol iyagu bal siyaasad xaalahan xataa isku ogolay federaalka iyo maamul goboleedyada ah intaasaa ugu badan goobaha ay xukumaan intaasay ka dhacaan intaasna waxaan u arkaa in arrinta hoos laga soo bilaabo korna loo loo qaado oo arrinta federaalka iyo maamul goboleedyadu ay saaraan indhahamiga koowaadi amniga ay ka wada shaqeeyaan amniga beri iyo amniga badda oo iskaga xiran ay ka wada shaqeeyaan mana ka wada shaqeyn karaan waa tahay gabagabadii marka waxaan rabaa min hal daqiiqo oo gabagaba ah oo kelmadiin ugu dambaysa inaan mid walba siiyo faaraxaan ku bilaabaya faarax kelmadaada ugu dambaysa ee ku saabsan arrintan burcadbadeedan kasoo cusboonaatay biyaha badda iyo maraakiibtan la afduubanayo iyo sidoo kale kalluunkan sharci darrada lagu guranaya aad inta badan dadka soomaalida ay walaaca uga qabaan kelmadaada ugu dambaysa maxay tahay kelmadeedu waxay tahay bir bir baa lagu gooyaa dhalinyada burcadbadeeda lagu sheegaya waa inaan ciidan bad ahaan u isticmaalno midkaan tababarno oon toosino ayagoon ku xadgudbayn maraakiibta ganacsiga kaliya ay beegsadaan maraakiibta kalluunka xadaysa muxyidiin sidoo kale kelmadaada ugu dambaysee ku saabsan arrintan aan ka hadlayno waxaan rabaa marka hore taa waxaa ka muhiimsan inaan hal qodob ku daro soomaaliya dhulkeeda berigaahi waa lix boqol iyo soddon iyo toddoba kun lix boqol iyo konton iyo toddoba kilometer square badduna waa toban kun saddex boqol iyo labaatan kilometer square badda soomaaliya baa ka khayraad badan beriga soomaaliya marka waxaa rabaa soomaalidu dowlad ahaan iyo siyaasiyiin ahaan iyo aqooni ahaan iyo shacab ahaanba inay u istaagaan baddooda khayraadka ku jira oo ka badan ka beriga inay difaacdaan inay yimaadaan siyaasadii iyo istaraatijiyadii ay ku ku maamulan lahaayeen oo iyagoo gacanta ku dhigi lahaayeen sidoo kale cornel cabdi kelmadaada u dambaysa daryar baan rabaa horta inaan u diro laba qolo qola koowaad waxa weeye ummadda soomaaliyeed runtii arrintan musiibada ahi oo ilaa babuka soo kowsatay waxay u baahan tahay inay qorshe iyo nidaam ka sameeyaan iyagaana hantidaas kale sida muhedin uu sheegay rabaa inay difaacdaan maamul madaxta laga soo bilaabo madax ilaa shacabintaba arrintaasi waxay u baahan tahay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka mas-uuliyadooda inay qaataan siyaasadana ku darsadaan qorshahana ku darsadaan waa dhiigjoojin si degdeg arrintaa in looga howlgalo arrinta labaad waxaan rabaa inaan beesha caalamka u sheego qorshaha aada hadda wadax ugu wado oo burcadbereed ku ilaalin ah wax laguma ilaalin karo in sida mas-uuliyadda aada uga ilaalinaysaan badaha burcadbeednimo inay ka dhacdo in mas-uuliyadi ay ka saaran tahay internationally inaad ilaalisaaniin hantida iyo iyo dayaqabka ummadda soomaaliyeed oo ay badda ku qodobka saddexaad waxaan rabaa inaan meeshan gareeyo runtii arrintan waxay u baahan tahay cambain arrintan ku socotaa inta soomaalida ah oo maarata aqoonyahanka iyo inta u dhiyo waxyaalaha badan oo caashi aan arkay waxaa kamid ah marka dhalinyarada la sheegay qaybtood inaysan lahayn codkoodu inuusan gaari karin dirta ku dhacday meeshii la rabay inuu gaaro oo haddii oo doon yar xabad lagu reebo marka badda laaado uu gaarayo caalamka meesha ugu dambaysa laakiin haddii hantidooda la baduriyo oo naftooda wax la yeelo aysan meel gaarin arrintaasna waxay u taallaa admiraalka ugu horeeya jitin baa ku xiga professorka iyo ragga kaloo la mid ahi iyo xataa idaacadaha v o a ku jirto in arrintaasi loo sameeyo bal qorshataasan kadib waa si dadka dhibanayaasha ahi ugu garan lahaa codkooda caalamka intaas kusoo gabagabeynaya aad baad umahadsantihin dhammaantiin waktigaadna sii mahadsan.
waktigaadna siiseen iyo sida wanaagsan aad uga qayb gasheen barnaamijkan aad baan idinkaga mahad celinaya dhammaantiin muxyidiin corneel faarax iyo corneel cabdi dhammaantiin waad mahadsantihin intaas ayaanu kusoo gabagabaynayaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo igala qayb galeen admiraal faarax axmed cumar faarax qare oo ah guddoomiyaha hay-adda cilmi baarista badaha soomaaliyeed korneel cabdi xasan xuseen cabdiyare oo ah la taliyihii hore ee nabadsugidda puntland iyo muxyidiin cali yuusuf oo ah guddoomiyaha hay-adda la dagaalanka burcadbadeeda soomaaliya intaan mar kale kulmayna waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aada iyo aad ayay umahadsan tahay caashe ibraahim aadan oo inoo soo diyaarisay barnaamijka faaqidaada toddobaadka isla nala socodsiinaysa dhegeystayaal halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington